diinku soo salaameen soomaaliyay ma nabadba muqdishoy ma nabadba kismaayoy ma nabadba baydhaaboy ma nabadba
bismillahi raxmaan iraxiim asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu meel walba aad joogtaan ee soolba maqalka raydiyo ugacadaada idiin soo gaaraya waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka subax wanaagsan
subax wanaagsan subax wanaagsan inta sariirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta sariirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan
war kale subax wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo solba maqalka raydiyo ugacadaada idiin soo gaarayo waa sabti taariikhdan ku beegan tahay afarta februari sanadku laba kun saddex iyo labaatan meel kastoo aad joogtaan subax wanaagsan saaxiibayal barnaamijkuna waa barnaamijka subax wanaagsan oo barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa xubintii xigmad sidoo kale dhegeystayaasha ayaan aan warbixinta nala soo wadaagi doona afar labaatankii sac lasoo dhaafa warbixin kooban ayay naga sii doonaa halkay ku sugan yihiin isku socodka gaadiidka waxbarashada caafimaadka dalalinta ka taagan ayagoo saaxiibada barnaamijka qayb uga soo noqon doona eberle hal sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed eberle hal afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan amar kale waa dhegeystayaal sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed sidoo kale waxaa qayb uga soo noqon doonaan afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan sidoo kale barnaamijka qayb ayay uga soo noqon doonaan meel kastoo aad joogtaan iyo sawirba maqalka radio wacdada idiin soo gaaray barnaamijka kusoo dhawaadaana in la socodsiina anigoo sheekaya dhanka farsamada barnaamijkana saaxiibkay liiban iyo barnaamijka ii farsameynaya saaxiibyaal subax wanaagsan isna saymarooba uula ma saaro subaxdiina mayay dahay mayay dahay soo daashay dhibicii Isna saymar- hagaag saaxiibyaal subax wanaagsan raqa wanaagsan aad leedahay dhegeystayaasha ayaan siinayaa doorkooda kuwa qadagta teleefanada sidoo kale wicitaanada ayaan dhegeystayaasha ku bilaabi doonaa himadii onoon sidoo kale aadi doona dhegeystahan qad ku jira soo dhowo dhegeysta magaca halkan naga soo wacayso najma soo dhowo madhisaal barnaamijka soo laga dhegeysanaya
si wanaagsan afar iyo labaatanka saac lasoo dhaaf warbixin kooban naga siintaa ka warhayso najma
alxamdulilah shukr noona lagu sii noona lagu soo kaa alxamdulilah shukr maasha allah
aad iyo mahadsantaa dhegeystayaas mardhisyaallo ku sugan dhegeystayaas waxay leedahay mardhisyaalo waa lagu nabad qabaa jawi degana lagu soo xitaa mid dhacayna waa lagu soo toosay aad aad mahadsan tahay najma eed oo warbixin naga siinaysay mardhisyaale reer mardhisyaalena waxaan leeyahay subax wanaagsan dhegeystayaasha kale ayaan doorkooda siinayaa barnaamijka qeybta ka ah barnaamijku waa barnaamijka subax wanaagsan dhegeystayaasha afar labaatanka sac lasoo dhaafay warbixin kooba naga siinaya halkay ku sugan yihiin isku socodka gaadiidka waxbarashada caafimaadka hadalaynta markaas ka taagan ayay nala wadaagi doonaan iyagoo barnaamijka qayb uga soo noqon doona eberle hal sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed sidoo kale eberle hal afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan qayb ayay uga soo noqon doonaan saaxiibada meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaasha fariimaha sidoo kale ayaan jaleeci doona dhegeystayaal ayaa fariimo soo dirsanaya dhegeystayaal waxaan leeyahay asalaamu calaykum waa idin salaama bahda radio gacdaado sheekaya adiga iyo farsamay yaqaanka liibaan ee dhammaan dhegeystayaasha waa idin salaamaya magacaygu waa maxamed waxaan ku sugan leeyahay magaalada talcadaado xaafadda waxaan ku sugan leeyahay karaamo haddaan warbixin kooban kaa siiyo waxaa shaqeynaya leeyahay jawi degana lagu sahlu leeyahay taa mid lacayna waa lagu soo toosay mahadda alla iyo sugnaatuu leeyahay waxaa shaqeynaya leeyahay goobihii ganacsiga goobihii waxbarashada goobihii caafimaadka dhammaan waa shaqeynayaan badar radio gacdaduna waa mahadsantihiin ayuu la dhegeystaas aadaad mahadsantiin dhegeystaan kaga mahad celinayaa adnaanka cudura barnaamijhaad qaybta uga noqotay saaxiibada barnaamijka qaybta ka awli sii siinaya dhegeystaan kale wuxuu leeyahay barqa wanaagsan aad baa idiin salaamay magacaygu waa faysal waxaan ku sugnaa leeyahay cadaado ayaan ku sugnaa leeyahay xalay waxaan ku saaxanu leeyahay si wanaagsan haddana si wanaagsan aan kusoo kacnay wax dhibaataa ma taagno aan leeyahay goobihii waxbarashada ayaa shaqeynaya loo goobihii ganacsiga goobihii caafimaadka dhammaan way shaqeynayaan oo leeyahay hadalhayntana waa bilicda magaalada tancalaada sidii hore loo marin lahaa uu leeyahay aad aad mahadsan tahay waan kaga mahad celin sida quruxda badan barnaamijka qaybta ugu noqotay saaxiibyal barnaamijka aad dhegeysanaysaan waa barnaamijka subax wanaagsan afar iyo labaatanka saac lasoo dhaafay warbixin koob naga siinaysa halkaad ku sugan tahay isku socodka gaadiidka waxbarashada caafimaadka hadalhaynta markaas ka taagan ayaad nala soo wadaagi doontaan saaxiibayaal dhegeystayaasha waxaad naga dhegeysanaysaan waa radio wacdaado sideed sideed dhibic shan aad dhegta ku haysaan meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada subax wanaagsan aan leeyahay bal dhegeystayaasha kuwa fariimaha ayaan sii sii doonaa kuwa wicitaanada waan usoo laaba doonaa barnaamijka qaybta waxaan uga ahna waan sii doonaa dhegeystayaal asalaamu calaykum magaciga waa mulki waxaan joogaa cadaado wax dhibaata ah ma lahay leedahay waa la caafimaad qabaa waana mahadsantihiin aadaad mahadsantahay dhegeystayaasha qadkaan siinaya dhegeystaadaad ku jira soo dhawo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso
waa wanaagsan balsiin oo jabtoogaana hagaaya saynab soo dhawo barnaamij ma la socotaa
si wanaagsan warbixin kooba naga siintaa ka war hayso cadaadu
waa fiicanta magaalada
aad mahadsan tahay dhegeystayaas oo uga mahad celin saynab sida quruxda badan barnaamijka qaybta uga noqotay ee dhegeystayaasha kale barnaamijka qaybta kaana aad horaan uga mahad celinayaa barnaamijka waa fariimaha kuwa wicitaanadaba ee barnaamijka qaybta ka ah sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideeda barnaamijka qayb uga soo noqon kartaa sidoo kale afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan ayaa sidoo kale barnaamijka qayb uga soo noqon doontaa haddua eebeed masaaxiibada meel kasta aad joogtaan subax wanaagsan
dadas weyn ma nabadba gaduud ma nabadba kacyoy ma nabadba sidooda
oo xabeebaha saaxiibayaal barnaamijka dhegeystaneysaan waa barnaamijka subaxa wanaagsan ayaa dhigta ku haysaan ee saaxiibada duurkooda siinaya qadka cusub waa dhaafinaya dhegeystaan qad ku jira soo dhawo dhegeystaan magaca halkan naga soo wacayso
أبو استعداد الجهد علي siciid daacado ducoley ee barnaamijka soo looga dhegeysanayaa
سوى نفسنا أبو afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafo warbixin kooban naga sii intaa ka warayso ducoley
سوى نفسنا أبو سوى نفسنا قواح برشبة كفاتك والغو نفسي أبو
aad iyo aad u mahadsan yahay siciid daacad oo barnaamijka qaybka ah aad baan kaga mahad celinayaa dhegeystayaasha ducale waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin dhegeystayaasha barnaamijka qaybta ka ah ayaan weli doorkooda siinaya barnaamijka qaybta ka ah kuwa fariimaha kuwa wicitaanada barnaamijka dhegeysanaysan oo barnaamijka subax wanaagsan dhegeystayaal fariinta waxaan leeyahay ee, barqa wanaagsan ee, magaciigu ee, wuxuu leeyahay waa cabdiraxmaan waxaan ku sugnay leeyahay xaafadda waa beri magaalada tarcadaado haddana warbixin koobankaas iyo ee, waxaa lagu saaxday jawi degan ee, waana la caafimaad qabaa uu leeyahay dhibaata ma taagna ayuu leeyahay waxaa shaqaynaya goobihii ganacsiga goobihii waxbarashada ayaa shaqaynaya uu leeyahay goobihii caafimaadka sidoo kale way shaqaynayaan ayuu leeyahay ee, hadal hayntana waa sidii ee, bilicda looga shaqay lahaa ayuu leeyahay Ee, dhegeystahan ayaan siinayaa qadka taleefonka ku jira ee, sidoo kale kuwa fariimaha usoo laaban doona dhegeystahan qad ku jira soo dhawo dhegeystaha magaca halkan naga soo wacayso waalaikum salaam magacaaga halkan naga soo wacayso assalaamu calaykum waalaikum salaam magacaaga halkan naga soo wacayso
wadeequ ku kulaan madabari
deeqa halkee joogtaa
tuulada asabari iyo bal ee, warbixin naga siintaa ka warhayso
si wanaagsan walaal waa lagu caafimaad qabaa si wanaagsan waa lagu fiiraa si wanaagsan waa lagu soo toos aad ayay u mahadsan tahay deeqo hanaanka barnaamijka qaybta uga noqotaan aan kaaga mahadcelinaya dhegeystayaasha kale ayaan siinaya doorkooda ee barnaamijka qaybta ka ah kuwa wicitaanada kuwa fariimaha barnaamijka dhegeysanaysa waa barnaamijka subax wanaagsan ee dhegeystahan qad ku jira soo dhawo dhegeysta magaca halkan naga soo wacayso cadi weli soo dhawo xaafada kale waa barnaamijka soo laga dhegeysanayaa آد آد cadi weli afarlaatanka sac lasoo dhaaf warbixin kooba naga siintaa ka warayso xaafada kaleaba
caafimaad labaad waxbarashada caafimaad masaajidka dabalasheeda si fiican hadalaynta saaka ka taagana
sida loo qaadi lahaa bilicda xaafada ka hawaa sida kor loo qaadi lahaa way saxraa aad aad u mahadsan tahay cabdiweli hanaanka cidana quruxda badan ee barnaamijkaad qaybta uga noqotay saaxiibada barnaamijka qaybta kaana aad baan ugu mahad celinaya kuwa fariimaha kuwa wicitaanada barnaamijka saaxiibada meelkasoo aad joogtana aad baad mahadsantihiin saaxiibaal barnaamijku waa barnaamijka iyo barnaamijka subax wanaagsan afar labaatanka sac lasoo dhaafaya warbixin kooba naga siinaysa halkaad ku sugan tahay degmo tuulo iyo xaafadba saaxiibada ee barnaamijka waxaa qayb uga soo noqdi doona afar afartan iyo lix sagaashan saddex iyo labaatan sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed ayaa sidoo kale barnaamijka qayb uga soo noqon doontaan hadduu eebeedmo subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaan kacday ma nabadba juharey ma nabadba kalad xawo ma nabadba
waaga dhegeystayaasha fariimaha kuwa wicitaanada ayaan sii doonaa erbal dhegeystaan qad ku jira soo dhawo dhegeysta magaca halka naga soo wacayso dhinaca balqeyro barnaamijka laga dhegeysanayaa
si wanaagsan bal afar iyo labaatanka sac lasoo dhaaf warbixin kooba naga siintaa ka waraysa balqeyro
walaal balaqaada waa lagu fiican yahay maasha allah qolfaas iyo barwaaqa la jirta
aad ugu mahadsantahay dhegeystayaal Eh, sida quruxda badan barnaamijka qaybta uga noqotay dhegeystayaal egaan siinaya soo dhawo dhegeystayaal magaca halkeed naga soo wacayso وعليكم السلام صاحب الله وشلون صباح alee mahad qabsar barnaamijka laga dhegeysanayaa
هذا وزان afar iyo labaatanka sac lasoo dhaaf warbixin kooban naga sii qabsar intaa ka horeyso haye aad mahadsan yahay dhegeystayaas almahad saaxiibada barnaamijka ka mid ah aadan kaga mahad celinayaa Eh, saaxiibada barnaamijka qaybta kaan ah eh, barnaamijka waa barnaamijka subax wanaagsan sida quruxda buur cuduuna barnaamijkaad qaybta uga qaybintiin aadan kaga mahad celin- eh, mahad celinaya Eh, dhegeystayaas qabsoor ay ku sugnaa saaxiibada eh, barnaamijka qaybta kaan ah waxaa barnaamijka qayb uga soo noqon doontaan waa sideed konton iyo afar saddex saddex sagaashan iyo sideed fariimaha sidoo kale waad usoo dirsan kartaan afar afartan lix sagaashan saddex iyo labaatan sidoo kale qayb uga soo noqon doontaan saaxiibayaal halkastoo aad joogtaan bal eh, aan aada dhegeystaha kale fariinta eh, soo dirsanaya dhegeystayaasha fariimo soo dirsanaya dhegeystayaal xilli assalaamu calaykum eh, waa amran macalin oo joogta iidoole walaalkii nabad ayaa lagu seexday nabadna waa lagu soo toosay ay leedahay aadaad mahadsan tahay amran eh, iidoole sida warbixinta nagu sidan kaga mahad celinaya bal dhegeystayaal xigaan siinayaa soo dhow dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso
shirkay waliina joogtana caruwa dadki waxaan taleefanka saarinta laga jamay marka marwaalbaahinta dhammayd waa ka marka sheekay walaal magacaawadaaq waa lagu fiican yahay intaan ka oga magaalada dhammaanteed wallaahi maasha allah waa waxbarashada magacayaasha kaway shaqaynaysaa geedkaaga jabjab ee la yaabinina magaalada waa kacajisay hadda waxay leeyihin haddana kugu jira dawaa ugu jirtaa qabsada kudu dhiibka caafaalka ilaahay maasha allah iyo sarmaarka iyo abarna iyo warbaahinta dhammaanteed ilaahay duutumaree barwaantaasaan u dhashay maasha allah waa faraxsanahay marka walaala maasha allah wallahi noo sheekay kara alxamdulilah sheekeeye iyo idaacadda duutumarada iyo cadaado wasalaamo si wanaag tawakkal iyo laawa wasalaamo aada mahadsan tahay Ah, aad iyo aad insha allah bo wallaahi bilaahi farxad aan ku dhahay maasha allah
aad ugu mahadsan tahay leela kaga mahad celinayaa ee, dhegeystaha aan dhihi karo marba barnaamijka qaybta ka ah ee maarta waa caduwa ee barnaamijyada qayb ka soo noqda aad baan kaga mahad celinaya leyla sida quruxda bura marba aad ugu yeelan tahay barnaamijyada aad u dhegeysato qaybta ugu taana aan kaga mahad celinayaa ee, waa dhegeysta aan dhihi karo ee, dhegeystayaasha caduwa ee maarta mar walbaba qayb ka ah ee barnaamijkana qayb ka ah. waan kaga mahad celinaynaa sida quruxda badan ugu faraxsantahayna barnaamijka qayb ka noqota adiga marka ugu faraxsannahay maadaama aad dhegeystayaasha aad ka mid tahay Ee, markii la yidhaahdo cadad waaqna ee dhegeystaha keliya ee naga soo eh, waca aad tahay Ee, aad aad u mahadsantaha kaga mahad celinaya bal dhegeystaha xigaan siinaya qadka taleefonka ee barnaamijka bal soo dhawo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso gobolaha barnaamijka lagu dhegeysanaya nasra afar iyo labaatanka sac lasoo dhaaf warbixin kuwama naga siintaa ka warhayso gudalabe hay hadalhaynta hadalhaynta ka taagan aad aad mahadsan tahay nasraan kaga mahad celinaya dhegeystahaas gudal baa idana qaybta barnaamijka ka aheed saaxiibada barnaamijka qaybta ka aad baan kaga mahad celinaya barnaamijka oo barnaamijka subax wanaagsan rediyoga cadaado ayaa dhigta ku haysaan saaxiibayaal sideed sideed eh, dhibic shan ayaad nagala jaan qaadaysaan Eh, barnaamijkana waa barnaamijkiina waa barnaamijka subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaan saaxiibayaal subax wanaagsan
soo salaameen soomaaliyay ma nabadba muqdishooy ma nabadba kismaayoy ma nabadba idhaaboy ma nabadba
waaga saaxiibayaal bal waxaan aadi doonaa eh, dhegeystayaasha bal eh, xigmada aadi doonaa balse halkan dhegeysta ayaan ko- ko- ka hormarin doonaa soo dhawo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso soo dhawo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso maryam allah soo dheer barnaamijka laga dhegeysanayaa bal warbixin kooban naga sii laasfur dheere intaa ka warhayso
Aduh, biaya orang dengan saya, namun biaya Pak.
aad mahadsan tahay dhegeystayaasla soo dheera barnaamijka qaybka aad dhegeystayaasha aad wad mahadsantihiin ee sida quruxda barnaamijka qaybta ku jireen dhegeysta kasta barnaamijka jeclana qayb ka noqdo fursad waa kusii doonaa inta hadduu eebeedmo bal dhegeystahan kale ayaan siinayaa soo dhawo dhegeysta magaca halkaad naga soo wacayso aagaga dhegeystaana waa ismaqli leenahay dhegeystayaasha barnaamijka qaybtaka ayaan siinayaa ee kuwa fariimaha iyo wicitaanada waa idiin soo laaban doonaa balse xigmaddan ayaan aadayaa waxay leedahay xigmaddano Ee, waxaa lagu leeyahay ee, markaad aragto ayaa lagu leeyahay qof aan dhoola cadaynaynba Ee, dadku maaragtaa waa kala duwan yihiin qofna waa qof dhoola cadaynta u dhashay ee, qofna maaragtaa un- dadku maaragtaa un qof waxaa arkaya iska dhoola cadaynaya iska bashaasha iska qoslaya markii ama la sheekaysanayso ama maaragtaa un u sheekaynaya waxaa arkaya dhoola cadaynta aad ugu badan marka ee, waxaa lagu leeyahay haddaad aragta lagu leeyahay qof aan dhoola cadaynayn kan marka waa mid ama dhoola cadaynayn ama ha sheekeeyo ama ha faraxsanaada ama yuusan faraxsanaan oo dhoolcadee bala marka waxaa lagu leeyahay marka qof aan dhoolcadaynayn haddaad aragto ayaa lagu leeyahay haka cararinina waxaa lagu leeyahay sii dhoolcadeyntaada adiga maadaama dhoolcadayso oo dhoolcadeyntaada maaragtaa una qalbigaagaadba aad tusayso si ayaa lagu leeyahay dhoolcadayntaada marka waxaa lagu leeyahay haddaan aragto qof aan dhoolcadaynaynba oo ilkaha iyo afka iyo isaga dhan maaragtaa un xirxiran oo sheekaynayo waad moodid maantaro hataa inuu hataa qosol usu soo marayn as leeda qofkaan waxay tahay yaa yaa dilay xanaaqsan waxaa lagu leeyahay de si gebi ahaanba adiga sidaa lagu leeyahay dhoola cadayntaada oo u muuji qofka dhoola cadaynta tus marka dambe asaa la qabsan doona tartiib tartiib ula soo qabsanaya maalinta maarata ula asaga afka un maarata ula qabsanaya mugta saaxiibka wax lira waxaa hore loo dariska diintiisa ugu buraa mugta waa un u dhoola cadeey hadduu dhoola cadeeyo marka dambe de sababta sababta shalay meesha ku yimid awgeed waa xirxirnaa ama dhoola cadayhiin haddana dhoola cadeynta ku badaday waa bartay dhoolacadayntii qofku marka waa la qabsanaa marka dambe mootuso wax walba hadaad aad soo sheegay aad baasha aad iska dhoolacadaynayso qofkii dhoolacadaynta marka dambe waa la qabsanaa marka waxaa lagu leeyahay eh, haddaan aragto qof aan dhoolacadaynayn sii dhoolacadayntaada waan filayaa saaxiibada meel kastoo aad joogtaan barnaamijku waa barnaamijka subax wanaagsan xigmaddaasi koowaad inaad saaka wax badan aad ka fahanteen sideed kun afar saddex saddex sagaashan iyo sideed saaxiibada qaybta ka ayaan siinayaa ee barnaamijka fariimaha soo dirsanaya ee kuwa wicitaanadaba dhegeystaha waxaan leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa mahad waxaan ku suganahay xaafadda karaamo ayaan ku suganahay haddaan warbixin kooban idinka siiyo dhibaata kama taagna u leeyahay Ee, waana mahadsantihiin mahada reediyoga cadaado dhegeystayaasha kale ayaan siinaya wicitaanada dhegeystahan ee, sideed ku- ku- kasoo hadlaya soo dhow dhegeysta magacalka naga soo wacayso mar kale magacaa noogu celiya أحمد أحمد السلام عليكم axmed xaafadda bakiin barnaamijka soo laga dhegeysanaya
سوى سوى عن قصة وايد waa hagaag bal afar iyo labaatanka sac la soo dhaaf warbixin kooban naga siiyo bakiin intaa ka warayso
هاي waxbarashada caafimaadka waa bulshada aad baa la fiican
aad iyo aad mahadsan tahay axmed oo xaafadda bakiin warbixin kooban naga siinayay axmed wuxuu leeyahay xaafadda bakiin aad baa lagu nabad qabaa uu leeyahay waad mahadsan tahay axmed waa naanka cuduuna barnaamijka aad qaybta uga noqotay saaxiibada jecel barnaamijka inay qayb ka noqdaan aad baad umahadsantihiin gebi ahaantiinba sida cuduuna barnaamijka aad qaybta uga tihiin ee, sidoo kale fariimaha usu dirsanaysaan bal dhegeystaha kale qad ku jira soo dhawo dhegeysta magacalkeed naga soo wacayso waa hagaag dhegeysta soo dhawo magacalkeed naga soo wacayso hagaag ee dhegeystayaasna waa ismaqli leenahay saaxiibaal meel kastoo aad joogtaan soo dhowaada ee subax wanaagsan aan leeyahay ee dhegeystayaasha barnaamijka kuwa fariimaha soo dirsanaya dhegeystaan kulcile asalaamu calaykum Ee, waa idin salaama bahda radio cadaado magacaygu ee, waa falastiin waxaan ku sugan ay leedahay ee, magaalada tan cadaado khaasatan xaafadda waa beri ayaan joogaa ay leedahay haddaan warbixin kooban idinka siiyo ee, dhibaata kama taagna ay leedahay Ee, waxaa shaqaynaya goobihi waxbarashada goobihi caafimaadka goobihi ganacsiga gebi ahaanba waa shaqaynayaan aqlaantana waa sidii xaafadda waa berbilicdeeda sare loogu qaadi lahaa bahda reediga cadaad aad baad mahadsantihiin sheekaya aad baan ku salaamaya waa mahadsantahay ilaashay waa kaa qaaday sidoo kale saaxiibada barnaamijka qaybta kacana aad baan kaga mahadcelinaya saaxiibayaal barnaamijku waa barnaamijkii subax wanaagsan
Thank you. Sidoo dishay ma nabadba ismayoy ma nabadba gaydhaboy ma nabadba soo salaame keygoo ma nabadba marka caday ma nabadba jawharey ma nabadba galad xawo ma nabadba subaga xoola sabrarada la bulsho la bulsho
waa hagaag saaxiib yaal barnaamijka degeysanaysaan oo barnaamijka subax wanaagsan rediyoga cadaado ayaana aa dhegta aa ku haysan saaxiib yaal meel kastoo aad joogtaan saaxiibada fariimaha ayaan siinayaa xigmadana waana aadi doonaa dhegeystahan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waa saki oo jooga xaafadda karaama haddaan warbixin kaasi afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay karaama wax dhibaataa kama taagna ayuu leeyahay sidoo kale goobaha caafimaadka goobaha waxbarashada ganacsiga intaba way shaqaynayaan uu leeyahay saaxiibkii sheekay waan ku salaamay adiga iyo bahda radiyoga cadaado aad baan kaga qaadnay saki sida quruxda badan barnaamijka qaybta ugu noqotay sida mar walba barnaamijyada qayb ugu noqotana kaga mahad celinaya dhegeystahan kale wuxuu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa cabdirasaaq waxaan ku sugan uu leeyahay magaalada tancadaado ayaan ku sugan uu leeyahay haddaan warbixin kooban idinka siiyo wax dhibaataa ma taagno ayuu leeyahay nabadaa lagu seexday nabadna waa lagu soo toosay mahadda alla iyo u sugnaatay ayuu leeyahay waxaa shaqaynaya goobihii ganacsiga goobihii caafimaadka goobihii waxbarashada way shaqaynayaan uu leeyahay dhammaan wuxuu leeyahay hadaleyntana waa sidii bilicda magaalada loo horumari lahaa ayuu leeyahay aad u mahadsanta dhegeystaan kale wuxuu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa mulki oo ku sugan ee xaafadda halaale ayay leedahay hadaa warbixin kooban idinka siiyo dhibaata kaga taagnay leedahay caafimaada lagu seexday caafimaadna waa lagu soo toosay waxay leedahay waxaa shaqaynaya goobihii waxbarashada goobihii caafimaadka way shaqaynaya leedahay hadalhayntana waa bilicda xaafadda halaale sidii sare loogu qaadi lahaa bahda radiyoga cadaadana dhammaantiin waa idin salaamayaa wilka waan kaa qaadna sidoo kale sidaa noo salaantay mid lacayna saaxiibada barnaamijka qaybta ka aad baan kaga mahad celinaya kuwa fariimaha kuwa wicitaanada bal xigmadii xigta ayaan aadaynaa xigmadii xigta saaka maxay leedahay xigmadii xigta saakta saaka waxay leedahay waxay leedahay fikrada yar iyo naxariis yar ayaa inta badan ka qiimo badan heshiis lacageed oo oo qandaraas badan oo hagaag mar kale bal xigmadan ila dhuux waxaa lagu leeyahay fikrad yar iyo naxariis yar macnaha fikrad naxariis ku laran oo maarata un fikradaas ay naxariista ay la socoto oo macnaha markay fikraddan ay timaado fikraddiina ay qurux badan tahay ha- naxariisna lagu wado oo maarata labadii qof ama maarata maarata maanta ee wanaag iyo naxariisa wax ku wadaan waxaa imaanaysaa waxay ka qiim badan tahay lagu leeyahay heshiis lacageed ee qandaraas badan macnaha heshiiskan iyo qandaraaskan way dhammaanayaan lacageed macnaha waa iska dhammaanayaan oo wax kooban maarata dhammaanaya laakiin fikradda waa fikradda inka timid ayadayaa lasii maalaa oo waa soconaysaa maarata waa wax soconaya laakiin qadaraaskan lacageed ama fikradaas maarata qadaraaskan lacageed fikraday ka timid dad- dadaana keenay marka ee, qadaraaskaas waa isku soo dhammaanaa marka waxaa lagu leeyahay fikrad yar waa fikrad iska yar mid weyn lama hadle fikrad yar iyo naxariis yar macnaha wa- naxariis badan iyo fikrado badan lagama hadle waa meesha ugu yara laga soo qabtay fikrad yar iyo weliba naxariis yar ayaa inta badan ka qiimo badan heshiis lacagayta oo qandaraas badan marka hadduu heshiiskan uu qandaraaskiisa uu badan yahay lacagtiisa uu badan yahay waa soo dhammaanaya laakiin meesha waxaa ka maqan naxariistiina waa ka maqantaha fikraddiina waa ka maqantaha labadaas inti meesha ka maqantahan waa eber marka waa isku waa isku dhammaanaya dhowdi marka waa haddana fursad kala dhowr waaya iyo marka ay timaado laakiin haddii fikradda yarta fikradda aad haysato naxariista aad haysato waxqabadka aad haysataan da- lacagtii iyo qandaraasyadii ayada dhali doonta marka waxaa lagu leeyahay fikrad yar iyo naxariis yar ayaa inta badan ka qiimo badan heshiis lacageed iyo qandaraas aad u badan ayay ka qiimo badan tahay fikraddaas yartaha iyo sidoo kale naxariistaas aad umaasanta waala jeedi doonaa saaxiibada barnaamijka dhegeystanaysan waa barnaamijka asbax wanaagsan هذا الراديو قاعد هذا هذا إنك ما تعلنا سيد قروح دبونا على برامج شذا دكتور وايسان يسيد قروح بدن برامج شذا أتخيب تقول نقطان صباح ونكسن الله هاي سيد كلا صاحب هذا برامج غيب كان أدبنا وقول ما تعلنا يا بلدك فرسمة يا مرو باقي يا فرسمة يا غنك yaabka yaabkiis cishadii timaadaba waa digaas ciilkaanbinaye caashoy maxaa ku helay cabaar ayaa keligay heysaya cid i maqashay cod macaanideeda ammaantana ma arag caajis ayaa la baqtinayaa anigaaba ciil i gubay adna qosol ayaad ugu canaanatay ka bax ciilka oo codkaaga ku cilbax oo sidee barnaamijka cawiiska habeenkii saaxadda ayaa codkaaga ku cilbixi kartaa waaw ma anaaba sidaa moodayay bis waaye hadda kadib waan ku xiranahay barnaamijka codkaaga ku cilbax waa xubin ku baxda barnaamijka cawayska oo soo gala habeen walba oo axad ah sabdino ay baxayso saacaddu markay tahay labada iyo barfiidnimo
dhegayste ma kuugu dhacday qiso jacayl
ma kugu dhacday sheeko cajiib ah
misna goobjoog magu ahayd sheeko qof kale ku dhacday
haddaba radio wacdeedu ayaa fursaddaas ku siinaysa in aad sheekadaada bulshada la wadaagto waxaana sheekadaada lagu sii dayi doonaa barnaamijka cawayska radiowga cadaado xubintiisa qisa oo soo gasha habeen walba oo isniin ah saacaddu markay soo gaadho labada iyo bar habeennimo haddaba haddii anaga iyo bulshada nagula wadaagaysid qiso jacayl nagala soo xiriir telefoon lambarada kale ah eber lix hal sideed konton iyo afar soddon iyo saddex sagaashan iyo sideed ama eber lix hal afar afartan iyo lix sagaashan labaatan iyo saddex
waxaad saaxiibyaalahan halkaas uga soo laabanaa jangaladaas ee barnaamijka cawiska oo idaacadda laga bilaabi doono habeen walba ee labada iyo bar habeenimo ee dhanka farsamada ee farsamada qalliban aad u mahadsan yahay ee saaxiibyaal halkaasoo aad joogtaan waxaan leeyahay ee subax wanaagsan barqa wanaagsan ee barnaamijka dhegeysanaysana waxaa barnaamijka subax wanaagsan radiyoga cadaado sideed sideed ee dhibcishan aad nagala jaanqaadaysa saaxiibadii barnaamijka qaybta ka noqday aad baan inkaga mahad celinaya kuwa fariimaha ka soo qayb qaatay iyo kuwii sidoo kale wicitaanka barnaamijka qaybta ka ah aad baan guud ahaan idinka isku duuban inkaga mahad celinaya ee kuwii aan nasiibka u saaciidinaya haatan qad kasoo buux dhaafinaya kuwa fariimaha aan unu akhrina aad baad u mahadsantihiin guud ahaan barnaamijka ayaan inta kusoo gebagabeyi doonaa barnaamijka madlacna maanta beri hadduu eebba idmo intaan dib ugu kulmi doona isma dhaafna sidaa iyo nabadgelyo saaxiibayaal
سوداء شيبتي